bulshada iyo maamulka degmada beled xawe gobolka geda ayaa weliba si wada jaran isku kaaladahaynaa barnaamij ishilqaange oo degmada lanka gadow baawur dabdamise maadaama muhiimad gaaraysanlaya guud ahaanba bulshada degmadiyo deegaanad hooskoyow barnaamijkan oo si guud markaasi oon ku aransadaayeen bulshadiiyo maamulshayo way basheenay iyo jaraan baahiyaad shalduwan ee langaba baawurta dabdamiska maadaama isku jaraan goobo badan oo ku kahii dab saameyn shalduwan kuweeladii bulshada maadaama markaas magaaladan ku jarna dabda gudoomiyaha degmada iyo waxaana kumid ay hubno ay qaybta ku haayeen hirgelinta barnaamijkaiyo wayba sharaxaad ku biyana ujeedkiiyo muhiimada laku leeyay in degmada markaasi hela baawur dabdamise waxaan rabnaa inaan daa halkaan ka daafureynaa mashruuc ishilqaan ah mashruucaasoo ah in degmadu ay yeelato debdemis waxaad ogtihiin gadaashana boorka waxaa ku qoran waxaa weye bulshooy debdemis la'aan waa dareen joogto ah debdemis la'aan waa dayac dadweyne debdemis la'aan waa adduunya la'aan bulshooy aan deminna dabka waxaa horey noogu socda sida aad og tihiin oo heer gebagaba a noo marayo mashruuci laamiga mashruucii elaboorka iyo mashruuci garoonka stadiumka garoonka kubadda degmada beled xaawo maantana waxaan u taagannahay mashruuc kale oo isxilqaan ah oo dadweynaha reer beled xaawo muhiim u ah sida aad og tihiin waxaa kacay dab dabkii asagaa wax lagu dabmiye waa la waayey marka reer beled xaawo bulshadeeda qiimaha badan in ay debdemis helaan waa muhiim waxaa loo baahan yahay dadku reer beled xaawo way hurdaan inaad hurdada ka kacdaan
waxaa lagu hagaajin doonaa barnaamijkan aan hadda u taagannahay oo dhismaha maxaa la dhahaa gaariga debdemiska ay degmada yeelan doonto oo ka koobnaan doono ugu yaraan ilaa iyo shan gaari wuxuu waxaan ku kabi doonnaa boqolkiiba soddon canshuurta degmada ka soo xaroota oo ay maamuli doonaan ganacsatada degmada balaxaawo debdemiska howlihiisa bilow ilaa dhammaad ilaa agaasinka waxaa gacanta ku hayni doono ganacsatada oo aan ku bogaadinayna aanan kaga mahad celinayna wax badan ay ka qabteen degmada oo ay ka mid tahay horumarinta degmada dhismaha eelaboorka degmada balaxaawo oo meel fiican maraya ayaga oo la garab istaagay hantidooda naftooda iyo maalkoodaba waxaan bogaadinayaa dhammaan maamulka degmada balaxaawo ee s y l la magac baxay ee meesha uga habbooneed marinaya howlaha degmada ee sida khayriga u socda waxaa waaya shaqooyinka aan gacanta ku hayno haddee way iska tiro badan yihiin intana haddee way wada socdaan oo waxaasoo mashaariic socotana haddee waxay u socdaan waa bulshada reer beled xaawo haddee waxaan rabnaa caqabad kasta oo na hor istaagaysa inaan si kasta oon ku xallin karna ehelnimo ku xallinaa walaalnimo ku xallinaa si kasta oon ku xallin karna aan ku xallinno hadduu ilaah yaraado insha allah sida aa og tihiin waxaa degmada ka socdo waxaa noo soo gabagaboobay imtixaankii qaranka oo maanta oo taarikh sagaali toban uu noogu egyahay waxaa sidoo kale socdo mashaariic tiro badan haddee mashruucdaas hadduu ilaah yaraado insha allah waxa aan ku soo kordhinno oo maanta meeshaan aan u taagannahay dabayshan aan u taagannahay laamigii bartankiisa aan u taagannahay waxaa waaye in aan ku soo darnay qaybtan dabdemiska hadduu ilaah yaraado insha allah isagana waxaa ku xigi doono hadduu ilaah yaraado waxaa ku xigi doono gurigii martida degmada ku xigi doono hadduu ilah yaraado insha allah hirgelinta barnaamijkan ayuu ka mid weyn bulshada iyo maamulka degmada beled xawe gobolka geda ayaa naagada doona kuwa markaasi oon ku maarama doonaan baahiyaad fara badan oo jare